wasiirka wasaaradda amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islaaw ducaale oo shalay gelinkii dama gaaray magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa maanta ka furay shir ku saabsan amniga magaaladaasi shirkan oo ay ka qayb galayaan wasiirada amniga dowlad goboleedyada wasiiru dowlayaasha wasaaradaha amniga dowlad goboleedyada guddoomiye ku-xigeenka amniga gobolka banaadir saraakiil ka tirsan ciidamada booliska qaramada midoobey amisom ayaa looga hadlayaa arrimo ay ka mid yihiin amniga dalka tayeenta ciidanka booliska iyo wada shaqaynta hay-adaha amniga dowlad goboleedyada dalka iyo kuwa qaranka wasiirka amniga dowladda federaalka soomaaliya maxamed abuukar islaaw ducaali ayaa lagu wadaa inuu soo xidhay shirkan biri iyadoona shirkani uu yahay kii ugu horreeyey ee nuuciisa oo kalaha oo lagu qabto magaalada kismaayo xarunta kumiil gaarka u ah maamulka jubbaland kulanka maanta ka furmay magaalada kismaayo ayaa ah kii labaad oo ay wasiiro ka socdo dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka isugu yimaadaan tan iyo markii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay ku heshiiyeen magaalada muqdisho kulankan ayaa ku soo aadaya xilli dhowaan dowladda soomaaliya ku dhawaaqday dagaal ka dhan al-shabaab kadib qaraxii afar iyo tobankii bishii hore ka dhacay magaalada muqdisho